kula alxamdulilah dagaalka maanta ka dhacay magaalada caad ee hoostagta degmada xaradheere ee gobolka midig dagaalkaas wuxuu dhex maray dadka shacabka ah ee reermiiga deegaanka degan iyo al-shabaab wuxuuna salka ku hayaa oo ka bilowday dhibaato beryahanba ay ku hayeen nimanka al-shabaab dadka deegaanka degan oo reermiiga ah oo isugu jirtay dhac iyo muxuahay dhac weliba ilmaana ay dadka ka wadan hayeen xoolahana ay ka dhacayeen marka cara ka dhalatay dadkii shacabka ahaa oo muxuu ahay halkaas ka dhalatay kaadoon ka dhashay iyo dagaalka seer ku hayay wuxuuna dhex maray dagaalku sidaan horeelka ugu sheegay dadka shacabka iyo xarakada al-shabaab
kacdoonka dadku ay ka kaceen ee ay kula dagaalameen maleeshiyaadkaasi muxuu yahay haddaad noo fas- noo faahfahayso
maleeshiyaadka al-shabaab dee beryahanba waxay ka wadeen deegaamadaas ay gaca maxaa iyagu joogaan dadka shacabka ee ku dhaqan ee xoola dhaqatada ah in ay ka dhacaan xoolaha inay caruurta ka wataan arrintaasay ku hayeen dadka marka way ka barakaceen deegaamadii barakacday ku sameeyeen waxa dadka reer miyiga waa la socotaa soomaalida xoolaha dhaqato waxay ugu jeceshahay waxa weeye waa geela hadda geela maayen sitamaanki lasoo dhaafay waxaa naloo sheegaya wararkan meel deegaamaha naga soo gaaraya inay geel badan oo dadkaa deegaankaa ku dhaqan ay lahaayeen inay dhaceen oo weliba geelaas ay qalanahayeen oo geel rimano dhalahayo oo dadka deegaanku lahaayeen dadka hortooda lagu qalanahayo ayaa maarata dhacaysay nolosha naloo soo sheegay marka dhibaatooyinka ay dadka ku hayeen ayaa muxuu ahayeen calaa iyo kacdoonka keentay
waa gartay khasaaraha gaari had maleeshiyaadkaasi ilaa iyo hadda maxaad kala socotaan ama xooga ka haysaan walaa wararku hadda deegaanka naga naga soo gaarhaya adugu geeridu dadka dhintay ilaa iyo afar ilaa iyo shan intaasa naloo sheegay marka hore afar baa naloo sheegay dibna haddana nin shanaad nin kaloo shanaad baa nalkaga soo sheegay dhaawacuna isaguna meelaha kama foga intaasa naga na soo gaartay hadda dhibaatada halkaa ka dhacday